إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi araxmaani araxiim salaamun calaykum kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal qodobada saaka iyo aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah toddoba askari oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay degmada dayniile ee magaalada muqdisho weerar ayaa lagu qaaday askar ka tirsan dowladda federaalk oo daroogo ku cabaya magaalada balcad ee shabeellaha dhexe mas-uul ka tirsan baarlamaanka kenya ayaa madaxweynaha dowladda federaalk ku eedeeyey inuu duleeyay soomaaliya isagana uu caado ka yeeshay inuu u sujuudo madaxda iyo dadka dhintay nadwo diini ah oo ummadda lagu boorinayay inay jihaadka ka qayb galaan ayaa ka dhacday wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka waxaa muqdisho ku soo badanaya dhallinyarada waalidiintooda dilaya iyo qaar u gacan qaadaya shil gaari oo geystay khasaare naf iyo maalba ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka sanaag dowladda hindiya ayaa xabsiga dhigtay dad aad u badan oo muslimiin ah u diyaargarooba qodobadaas oo dhammaystiran دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkii iyo faahfaahsan weerar ayaa lagu qaaday askar ka tirsan dowladda federaalk oo daroogo ku cabaya magaalada balcad ee shabeellaha dhexe tafaasiil dheeraada ayaa kasoo baxaya weerara xalay ciidamo ka tirsan shabaabul mujaahidiin ay la beegsadeen ciidamada dowladda federaalk oo ku sugnaa gudaha degmada balcad weerarka ayaa waxaa lala egtay xili ay xashiish ku cabayeen gudaha magaalada waxaana ka dhashay weerarkaas khasaare soo gaaray ciidamadii lagu qaaday inta la xaqiijiyey laba askari oo ka mid ah ciidamadii la weeraray ayaa ku dhaawacmay iyadoona laga yaabo in khasaaraha uu intaas ka sii bato dhanka kale waxaa gobolada banaadir iyo baay ka dhacay weerar lagu dilay askar ka tirsan dowladda federaalka waxaa ka waramaya haashim ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guutada qaraxyada ayaa xala qarax la beegsatay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kuwaas oo ku socdaalaya duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan dhanka degmada dayniile waxaana soo gaaray khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyey saddex askari oo ka tirsanaa ciidamadii dowladda federaalka ayaa ku dhintay qarxa lala beegsaday waxaana dhaawac soo gaaray shan kale oo ka mid ahaa askartii la beegsaday dhanka gobolka bayna ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal toosa ku qaaday xero ciidamada koonfur galbeed ay kaga sugnaayeen xerada makuudo ee magaalada baydhabo waxaana dagaalkaas lagu dilay hal askari oo ciidamadii ku sugnaa xerada mas-uul ka tirsan baarlamaanka kenya ayaa madaxweynaha dowladda federaalk ku eedeeyey inuu duleeyay soomaaliya isagana uu caado ka yeeshay inuu u sujuudo madaxda iyo dadka dhintay maxamed amiin ayaa ka waramaya
faarax macalin dawaare oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka kenya kasoo gala dhulka soomaalida ee xoogga lagu haysto ayaa sheegay in madaxda dowladda federaalka kuwii hore ay kan maantaba ay gumeeyeen ummadda soomaaliyeed waxa uu muujiyey in xasan sheekh madaxweynaha hadda uu yahay kan ugu liita wuxuuna tusaale u soo qaatay sida uu ugu hoggaansan yahay madaxda kenya kana soo aqbalay in soomaalida loo keeno dhirta lagu sakhraamo ee qaadka sunta ah lagana rarto kalluunka oo caafimaad ah madaxweyne mujrim ah oo oo dhagar un ku shaqaynayo oo kenya jooga ayaa wuxuu koranaya uhuru kenyatta alxamku uhuru kenyatta ma doonaysaa inay soomaalida qaad kaa gataa adiga cun udhaa state house dadka sii madaxweynaha tahay sooma dadka ku imaada martida ku soo dhawee waxaad ku dagaalamaysaa dadkayga ha dhumaan aanika mushtara waxaa lii sheegaya dad madax ahaa soomaaliya ahaa oo saraakiil waaweyn ahaa waddanka xukumayey yaaba ku dagaalamayaan ole anaga iyo kuwa kenyaan aan shirkad ku noqon oo lacag badan baa meesha ku jirtaa waxaa naga soo galo yacni suntii dadkayga ha cunaan ana aan dhaqaale ka helan dad kalena aan kula heshiiye adduunka oo dhanna sun bay ka tahay adduunka oo dhan bay sun ka tahay faarax oo sii hadlaya ayaa xasan sheekh ku eedeeyey inuu yahay nin u sujuuda madaxda ingiriiska iyo haweenka dhinta oo uu la jeedo dhacdadii ugu dambeysay ee dalka ingiriiska halkaas oo uu ugu sujuuday boqoradii galbatay ee dalka ingiriiska adi markaa in gabdhihiinna iyo bamistarigiinna halkan airboorka lagu dhibo oo haddii ay basboor maraykan haystaan baad soo geli kartaan basboor soomaaliya kuma soo geli kartaan annakaada intuu iska gala albaabka lagu siiyo lagala hor imaada v i p ahaan waa nin hotel ka shaqaynaya xamar gudaheed basboorka intuu saari dhagdhag loogu dhufan kaadina isagoo hadda ka hor waxaan arkay cumar cabdirashiid tiim uu watay oo halkan lagu reebay airportka lagu reebay oo prime minister ah oo meelaha uu iska warwareegaya miskiinka oo iska aanu samaynaya ma oga awoodda uu leeyahay inuu qaran mathalaba ma oga shaqaale yar inuu yahay baa ka dhaadhacsan oo iska barbari kuwan ay tahay fahmso bas ninka habar boqol jir oo dhimatayna gurigeeda meesha meydkeeda ku ooya markaad salaamaysan madaxweyneyaalkeedna lamidkeeda sujuuda xasan sheekh maxmuud ayaa lagu eedeeyaa inuu yahay nin dhaqaale doon ah socdaalkii uu ku tegay dalka maraykanka ayaa waxa uu ku soo saxiixay laba heshiis oo lagu boobayo khayraadka soomaaliya dadwadiini ah oo ummadda lagu boorinayay inay jihaadka kaga qayb qaataan ayaa ka dhacday wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka maxamed daayar cali sow ayaa faahfaahinaya wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxaa lagu qabtay nadwo diini ah taas oo socotay muddo saddex cisho ah nadwadan oo ciwaankeeda uu yahay taxriiduul umma cala aljihaad fii sabiiliillah ayaa boqolaal dad ah waxa ay ku dhegaysteen masjid ku yaala degmada jirib ee wilaayada jubbooyinka waxaa ka soo qayb galay culummo iyo mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada jubbooyinka gabagabadii nadwada waxaa ka hadlay sheekh fu'aad maxamed qalaf oo ka mid ahaa culimmada mushaarakaysay nadwada sheekha ayaa muslimiinta ku booriyey inay buuxiyaan furumaha jihaadka annaga aabbayaalkayaa noo dhiibay qoriga aan wadanno aabbayaalkaya waa garanaysaan waa jacfar iyo cabdulaahi bni xaaria iyo zayd bni xaari cabdulaahi bni rawaxa iyo zayd bni xaaria isku meel ku sheedi kuwaasaa nugu soo wareejiyey asxaabu muxamedin baa nugu soo wareejiyey kuwa iyaga la kulmeen baa annaga nugu soo wareejiyey annagana ilmaheennaan aan wadna waxaan u tagnay gabar muslimiinta ka mid ah gurigeedaan ku booqannay shan wiil bay dhashay kan ugu yari waa laba jir weeye waxaan noo soo baxay annagoo meeshii joogna shan wiiloo halkaani madaxa ugu qoran tahay laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah qoryay wataan macrad bay noo sameeyeen waxay leeyihiin waxaan roornaba oo ruclaynaba oo rafaadnaba raayosawdadu roome way tegi kan yare walle waxaa idhi waa wareejinna annagana waisdaba socotaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdallah oo isaguna ka hadlay nadwada ayaa ku dheeraaday xamlada ka socota wilaayaadka mar walba cadowgu wuxuu la imaanayey nidaam cusub iyo qorshe cusub uu waxa weeye diinta ilaahay uu kula dagaalamo ama qabaa'ilaha soo kaxaysteen ama jawaasiid cumulo iyo dad ayaga u shaqeeyo indha u ah ama dagaal duulaana waxa weeye cir iyo dhulba ha soo qaadeen cadowga ilaahay maanta waa ay khasaareen waxa ay dhoobayaanna waxay noqon doonaan insha allahu tacaala sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubur maanta xamladan laleey waxa weeye dad baa la kicinaya reebal baa kacay saasa waxaasoo dhan waxa weeye waa huhaa waxba kama jiraan sheekh maxamed abu cabdalla oo hadalkiisa si wata waxa uu soo hadal qaaday dowrka haweenka muslimaadka ah ee ku aadan jihaadka kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay kumanaan doolar iyo agabyo kale oo muhiim ah ku wareejiyey mujaahidiinta gabdhaha maraakista dacwada wilaayada jubbooyinka inaan u mahadnaqo ilaahay ha barakeeyo ilaahay gabdhahaas miisaanka xasanaadka u saaro waxay baxsadeen qof walba ha ogaado cirbad ninkii jihaadka kaga qayb qaata ilaahay subxaana wa tacaala janna ugu bedelaya hadday ikhlaas ay ka ahayd si kastaba ha aatee muxaadaraad iyo nadwooyin ciwaankooda uu ahaa taxriidul umma cala aljihaad fii sabiiliillah ayaa horey loogu soo qabtay magaalooyin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxaana nadwadan ay ku soo beegmaysaa xilli shisheeyaha iyo lijiriyaashooda ay dagaal ka wadaan gudaha dalka iyagoo hubeeyey maleeshiyaad beeleedyo kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay ku jabay dagaallo ka dhacay wilaayaadka islaamiga ah hiiraan iyo galgaduud waxaa muqdisho ku soo badanaya dhallinyarada waalidiintooda dilayay qaar u gacan qaadaya mahadaya ka warmaya waayahan dambe magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa ku soo badanaya ficilada foosha xun ee carruurta la dhalay iyo kuwa waalidka loo yahay kula kacayaan waalidiintooda degmada dayniile ee magaalada muqdisho waxaa ka dhacay fal dil ah oo uu wiil dhallinyaro ah u geystay eedadiisa oo ahayd xaaska aabihiis isagoona dilkeeda u adeegsaday toorey arrintan ayaa ka argagixisay dadka ku nool xaafadda uu dilku ka dhacay waxaana ka warramay qof ka mid ah dadka deggan xaafadda uu dilku ka dhacay wuxuuna sheegayaa waxa sababay
maanta naxtin argagaxla ayaa ka dhacday xaafadda marka ilaa hadda waan ka naxsannahay maamo ayaa wiil eedow tahay dooray ku dilay xaafadda dhan baa isku soo baxsan tahay marka waa midda ala yaabannahay oo saaka ka dhacday xaafaddeena gacdada waxay dhacday adiga shan saaci bar wixii ka dambeeyey isku dhac oo waxaa la sheegayaa aabbaha iyo eedada ka dhexeeya waxaa u imaanay inaan ehelka u tacsiyeeno inkastoo hadda ay ka maqan yihiin guriga sabar imaala aniga siiyo xaafadeen dhan ay ka baxda maamada inaan tiiraayana la qaybsana ayaa maanta u imaanay saas isku soo baxna xaafadda haddaana
sidoo kale degmada kaaraan ee gobolka banaadir waxaa iyana ka dhacday dhacdo tan la mid ah hase ahaatee oo keliya uga beddelan in qadartii alle ay soo kala dhex gashay waa gabar isku dayday inay disho ehelkeeda oo ka kooban labadii waalid ee dhalay iyo wiil walaalkeeda ah islamarkaana u adeegsato dilkooda baangad hase ahaatee laga qabtay markii ay damacday inay nolosha dhaafiso waa kan aabbaha dhalay gabadhaas oo ka warramaya sida ay wax u dhaceen aniga maxamuud maxamed jamcaal aa la yidhaa waxaan ka cabasho ka aagabartayda wiilow maxamuud maxamedeed aa waa ku dilaa tir maqar ii soo qaadata waa ku dilayaa iyaataadana waa dhammayhayd sababta ay tahay waa dulme ay rimanta maana anigu hadda kuma oge maskax la'aan iyo aqali xumo kuma oge watay wiilo maxamuud maxamed aa laga qabtay waxay u haysatay inay nugu disho anuka oo hooyadeer iyo aniga iyo amdaas dhino jaamacada dhigto walaalkeer waaye kii noogu yaray waaye hooyada magaalada muqdisho waxaa ku soo badanaya ficilada xunxun oo la mid ah kuwa aan hadda ka soo hadalnay waxaana ugu wacan dhaqamada xun ee laga soo minguuriyey shisheeyaha islamarkaana lagu daawado muuqaalada anshaxa dhaawacaya taasoo uu qofku isku dayayo in uu ku tadbiiqiyo dadka kale intaas waxaa sii dheer oo qayb ka ah in dhaqamada nuucaani ah sii faafaan wacyigelintii bulshada iyo dacwadii oo yaraatay
shil gaari oo geystay khasaare naf iyo maalba ayaa ka dhacayay deegaan ka tirsan gobolka sanaag maxamed ciise ayaa faahfaahinaya deegaanka dhufeeco oo u dhexaysa degmada badhan iyo magaalada ceelbo ee gobolka sanaag waxaa ka dhacay shil gaari kaasoo geystay khasaare isugu jira naf iyo maal gaarigan oo kuwa xamuulka ah ayaa waxaa saarnaa dad reer miyi ah oo u soo hayaamay meel ay ka helaan daaq iyo naq oo roobab ka da-ay waxaa ku dhaawacmay shilkan laba qof halka tiro ari ah ay ku dhinteen guddoomiyaha gobolka sanaag ayaa ka warbixinaya dhacdadan
meel la yidhaahdo dhufeeco oo u dhaxaysa magaalada ceelbo iyo iyo degmada baran shilkaasoo ah gaadhi reer siday dad iyo duunyo wixii uu siday kula dhacay dalcadda dhufeeco dhaawacyo ay soo gaareen dadkii gaadhiga la socday laba nin oo aadu culus iyo dhaawacyo kale oo iyaguna sahlan oo maatadii soo gaadhay waxaa jira ari siddeetana oo ku dhintay waxaa kale oo jira gaadhigoo meesha yaalla isaguna maaragtay aad u dhaawacan waxaa jira waxyaalo badan oo hadda ma ahan markii ugu horraysay dhacda noocan oo kale ah ay ka dhacdo gobolka sanaag warkaan dhegaystayaal saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dowladda hindiya ayaa xabsiga dhigtay dad aad u badan oo muslimiin ah muslimiinta ku dhaqan waddanka hindiya ayaa weli waxay la kulmayaan gaboodfalle aad u daran oo uga imaanaya dadka hinduuska ah ee ku nool waddankaas iyo xukuumadda uu hogaamiyo naranda muudi tacadiyadan oo ah kuwo isoo taraya maalmihii lasoo dhaafay ayaa mar kale waxay xukuumadda hindiya qaaday tallaabo ay xabsiga ugu taxaabayso boqol ruux oo muslimiin ah ciidamada booliiska hindiya ayaa weerar ku qaaday xarumo ganacsi oo ay ku sugnaayeen dad muslimiin ah iyagoona xoog ku galay goobahaas xabsigana dhigay boqol ruux xukuumadda new delhi waxay dadkan ku eedeysay inay xiriir la leeyihiin qolyo ay ku sheegtay inay argagixiso yihiin balse taas ayaa ah marmarsiyo ay mar weliba ku banaysanayso xadgudubyada ka dhanka ah muslimiinta maalin ka hor ayay ahayd markii ciidamada booliiska gobolka otrabarde ay qaar ka mid ah dadka muslimiinta u diideen inay salaadaha ku oogaan goobaha caamka arrinkaas oo caaro ka dhexdhaliyay muslimiinta warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa